barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha abriilna waa afar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadaan idiin haynan oo waxaa ka mid a waraysi aan la yeelannay dhallinyarada meelaha durugsan uga soo waxbarasho doonta magaalada borama wallahi waxaan ka yimi gobolka sanaag magaalada baran boor baana joogaa horta wax badan kuma kala duwanaa laakiin halkanaad moodaa inay waxyaalaha qaar nolosha oo kale inkastoo wax badan isdheerayn ay kaga jaban tahay taana waxaa dee sabab u ah oo dee populationka jooga sidoo kalena waxaad maqli doontaan caqabadaha dhallinyarada ka hor istaaga siyaasadda dhallinyaradu markii qofku dhallinyarada wadankeega uu jaamacadda uu ka baxo ama waxbarashadiisa uu dhammaystirto inta badan hadduu dabco siyaasadda inuu galo waxyaalo badan dadka waxaa jiraan dee soomaalida qabaa'ilay wax ku qaybsataa waxaa laga yaaba dad siyaasiyiinoo waaweyn oo hore ka horreeyay faamiladiisa inay ku jiraan siyaasaddii sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamij ka madhnay dookhiyo jacaylkii daashaday naftayde qalbigiyo dareenkiyo wadnahayga dhegdhegay kama helin dabiibiyo sheekooyinkaasi iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ugu yaraan shan qof ayaa ku geeriyoota siddeed kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sida ay sheegayaan goobjoogayaal iyo suxufiyiin goobjoogayaasha ayaa sheegay in baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey la dhigay bannaanka baar dhowaan la furay oo shaaha laga cabo kana soo horjeeda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo aan sidaasi uga fogeyn wasaaradda amniga gudaha suxufi goor sii horreysay oo maanta ah booqda baarka ayaa sheegay inay dad ka buuxeen baarka xilligii qaraxa u dhacayay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in aanay waxba ka jirin ama aanay waxba iska beddelin heshiis ay hore ula gashay dowladda kenya oo ku saabsan in diyaaradaha ka dhoofaya garoonka muqdisho ay toos u tagaan nairobi oo aanay sii marin magaalada wajeer arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay laba diyaaradood oo u socday nairobi ay sii mareen wajeer intii ay toos uga degi lahaayeen nairobi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in baadhis ay dowladdu samaysay lagu ogaaday in sababta labada diyaaradood loo mariyey wajeer ay ahayd cillad farsamo oo la xidhiidha xidhiidhka saadaasha hawada iyo weliba ruqsadda duulimaadka balse haba yaraatee aanay wax lug ah ku lahayn heshiisyadii soomaaliya iyo kenya dhex maray ee ku aadanaa in diyaaraduhu ay toos u aadi karaan ama uga degaan nairobi
halkaad nagala socotaana waa v o a washington ugu yaraan shan qof ayaa ku geeriyootay siddeed kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho haddaba waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir maxaa kusoo kordhay wararkii qaraxaasi iyo khasaaraha uu keenay
aad baad umahadsan tahay qaraxan waxau ka dhacay maqaaxi lagu magacaabo italian cose oo kasoo horjeeda xarunta wasaaradda isboortiga ee dhalinyarada ee degmada shengani walow xarunta qaraxa la hordhigana ay ku taal degmada boondheere oo wadada laamiga ay kala qaybiyaan labada degmo waxaa laga sheegay gaarigan qarxay inuu ahaa gaari nooca saarifta loo yaqaano ama rooneeqa dadka soomaalidu yidhaahdaan dhimashada hadda waxay gaartay toddoba ruux markii hore ilaa shan qof baa la tabiyey goor dhoweyd xubno ka tirsan hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir gaar ahaan afayeenka maamul gobolka oo ay xaqiijiyeen dhimashadu laba qof ay soo korortay oo dhimashadu hadda ay tahay ilaa toddoba qof oo geeriyootay dhaawacana ilaa sideed qof ayaa la sheegay in goobta waxaila kasoo gaartay qarax uu ka dhacay waxayna ahayd xilli wadada la isticmaalayay meesha waxay ahayd meel laga qaxweeyo oo maqaaxidan italian cofe lagu magacaabay ay ku taalay islamarkaa dad badan goobta ay ku sugnaayeen marka tirada dhimashada ayaa hadda korto todoba gaaraysa dhaawacuna ilaa sideed qof ayaa la xaqiijiyay saare cabdiqaadir waxaa la sheegay in wasaaradda amniga ay ka dhoweyd goobta aad ayaana ammaanka wasaaradda loo ilaaliyaa in cabir intee la-eg ay isku jirteen maqaayadda iyo wasaaradda amniga
wararka ugu horeeya marka qaraxa la maqlaba durbo waxaa soo baxday in weerarka uu ka dhaca wasaaradda amniga laakiin wasaaradda amniga iyo goobtu qaraxu ka dhaca markaad fiiriso waxa isku jiraan masaafo dhan ilaa iyo laba boqol oo mitir waxaan ka fogeyn markaad fiiriso haddaan si kale oo cabirnana waxaa ka ka xiga oo keliya ilaa iyo afar dhismo dhinacan marka loo eego oo qarax uu ka dhaca inkastoo dhinacan bondheer qarax uu ka dhaca wasaaradda dhinaca sheegaan ay ku taha laakiin haddana waa wadadii laamiga ee iska soo horjeeda marka waa ku dhoweyd wasaaradda amniga marka loo eego xarunta ay degan tahay oo wasaaraddii amniga la ilaaliye ah laakiin waxay kaga sii dhaweed hadda qaraxu ku yaal meesha wasaarad kale oo ah wasaaradda isboortiga dhalinyarada oo albaabkeeda kasoo horjeedkeeda qarqu ka dhacay maqaaxidan italian corfer lagu magacaabo marka warar kala duwan baa jiray oo ahayd in markii hore wasaaradda amniga qaraxa la silay laakiin uusan ahayn ahayd meel ku dhow wasaaradda isboortiga dhalinyarada oo halkaasi kule dhismaha wasaaradda ku taal dadka guud ahaan muqdisho fahamkeedu ay ku adag tahana waa meel ay ka fogeyn xaruntii dahdadka daaqsoon oo ah meel fagaaro caalo muqdisho ku yaala dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay maxay ahaayeen
dhammaan waxaa lai sheegay inay ahaayeen dad shacab ah maqaaxidanna waa maqaaxi maqaaxiyaha dadkan dib usoo laabtay ay ka howlgeliyeen muqdisho ama saad magacaada ka dareemaysaba waxaa lagu sameeyay kafayga italian cafe baa lagu magacaabaa oo dadku way ka shaahaan gaar ahaan kofeygaasaa laga cabaa dad waaweyn ayaa u badnaa dadkan isboortiga taageera iyo maaragtay waxaa sidoo kale meesha ka dhow xarunta xiriirka kubadda cagta goof xaruntooda weyn ayaa wasaaradan ku dhegan iyana oo meesha kasoo horjeeday dad isboorti baa meesha u badnaan jiray intaan ogahay waxaa la ii sheegay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay dad shacaba ay yihiin meeshuna ay ahayd meel dadkan isboortiga iyo ciyaaraha jecel ay ku badnaayeen iyo dadkan maaragtay dadkii hore ayagu ka meeshaas ka dhowaa laakiin la ima sheegin wax ka tirsan hay-adaha amniga ama dad dawladda ah ilaa hadda laima xaqiijiyinama kuwa dhinta ama kuwa dhaawacmayba marka qaraxa ma gaarigaa lagu soo xiray mise qofaa gaariga wato qarxiye
qaraxa gaarigu ku xornaa gaarigana waxaa lagu la hordhigay maqaaxida horteeda halkaasi uuna ku qarxay gaarigan hay-adaha amnigu ku sheegeen inuu yahay gaari saarifa marka loo eego saarifkuna waa wuxuu kamid yaha baabuurta waaweyn qaraxu saabtaas aad uga osla uuradana waxaa laga arkayay inta badan magaalada waxaa la arkayay qiiqa ka baxaya gaariga markuu qarxa kadib marka gaariga waxaa la sheegay in meesha la dhigo uu yaalay aada umahadsan tahay kaasi waxau ahaa waryaheena magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla wixii soo kordhanaya idaacadeheena soo socda ayaad ku maqli doontaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan magaalada boorama waxaa sannad walba soo gaadha dhallinyaro ka timaada gobollo kala duwan oo ku yaala gobolka geeska afrika kuwaas oo u soo waxbarasho doonta haddaba wariyaha v o ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa waraysi la yeeshay qaar ka mida dhallinyaradaas waxa uuna la hadlay yuusuf cabdulaahi yuusuf oo ka yimi magaalada badhan ee gobolka sanaag waxaan ahaa ardaydii kal hore kusoo biirtay jaamacadda camuud shan iyo tobankii lix iyo tobankii waxaan ka yimi magaalada baran ee gobolka sanaag waxaad ka timid magaalada baran ee gobolka sanaag halkana waa timid maxaad soo doonatay halka koley qof kastoo garanaya borame uu garanayaa su-aasha jawaabtooda uu si garanayaa de jaamacaddii camuud baa ku taalo bedeshay jaamacaddii ummadda soomaaliyeed markaa markaa waxbarasho un baan usoo doonanay iyo jaamacadda inaan kasii wadano oo aanu nasiibu yeelanay inaan aqoonno ardaya jaamacadda camuud timid kuliyadda aad wax ka barato maxaa la yidhahdaa waxaan dhigtaa kuliyadda educationka departmentiga mats iyo physics ama xisaabta iyo physicska oo xisaabta ay meejartaa maxaad ku dooratay xisaabta iyo fisikska walahi si loo ogsoon yahay camud waa fakartida ugu waaweyn ugu dada weyn ay bixiso uguna tayada badan waa education waayo taa waxaa kutusinaysa productionka soo productionka ay soo saartay baa wuxuu gaaray soomaaliya oo dhan mogta marka haddee iisoo qabo marka macal- waxay soo saartay waa macalimiin marka waxaa ii macalimiin ahaa aniga macalimiin ka soo baxay jaamacadda camud adigu maxaad doonaysaa mustaqbalka inaad noqoto ma inaad macallin noqoto ma inaad wax kale noqoto kole hadda qorshahayga iyo waxaan hadda dee buugay qalinka sitaba macalinimo iyo macalin inaan barto oo macal- ka wixii dambe ilah baa og laakiin hadda kolley waxaan dhigtaa hadda waa waa koliyadda educationka oo aan usii di- ugu sii diyaar garoobeyno inaan noqono macalimiin insha allah dalka iyo dadka wax ka bedesha Ma waalidkaaga iyo qoyskiina ayaa degan halkan mise keligaabaad degantah ay wallahi halkan waxaa ku dugannahay dhallinyaradu waxay wada timi min raasal casir ilaa raasal kamboni marka iyaga unbaa wada degan oo intii isfahmaysaa intii gurigooda degto gabar bay qabsanaysaa wixii baahiyaadkii gurigaasoo dhan oo u baahnaa meelaa ku helayaan marka sidii gurigiin baan u degannahay un waxaan tabaynaa keliya wax kale maaha waalidkan baan tabaynaa iyo da- een, iyo qaraabadii inta kale waa waxa weeye waa boorame oo maga- de- magaaladii labaad ah oo aan aan qariibnimo aadan ku dareemin markaad barbar dhigto magaalada aad ka timid ee baran iyo bowra markaad barbar dhigto ee, farqiga u dhexeeya noloshooda iyo xaaladooda ee, maxaad ku tilmaami lahayd Een, wallahi waxaan ka yimi een, gobolka sanaag magaalada baran boor baana joogaa een, horta wax badan kuma kala duwana laakiin halkan aad moodaa inay waxyaalaha qaar een, nolosha oo kale een, inkastoo wax baan isdheerayn ay ku een, kaga duwa- ay kaga jaban tahay taana waxaa dee sabab u ah oo dee populationka jooga baa iyo een, ma- meelaha wax laga iibiyo iyo meelaha een, aan- aan wax laga iibsado iyo waxyaalaha aad u baahan tahay oo aad hal meel aadan ka helen iyo laba meelood iyo saddex meelood ay yihiinba ganacsatadu in iyagu maanta adiga kuu baahan yihiin oo ay kugu wabarayayaan marka dee taana waxay sababi kartaa dhaqaalaha oo oo jaban iyo een, dee dhan- populationka meesha ku badan waxbarashada marka laga tego kasokow aad wax ka baranayso jaamacadda camuud ee magaalada bowrama maxaad kaleed ka baratay bowrama muddada aad joogtay wallahi boorame wax laga bartaa eh, waxay- waxay waxay kaga duwan tahay eh, magaalooyinka kale eh, waxay ay dheer tahay ilaa hadda shan jaamacadood ilaa lix jaamacadood baa ku yaala Een, marka eh, waxaad een, koorasyo bay bixiyaan ingiliish ah een, oo gaagaaban oo dibloomooyina ma bilaabin laakiin waa ii qorshaysan tahay kala dambe inaan bilaabo een, dibloomooyin soconaya afar sano qaarkood soconayaan een, hal sano waxbarashada aad baranayso mid adiga kaa soo go-da inaad wax barataa mise waa mid ay waalidkaaguna ay kugula soo dardaarmeen ha een, kolley waxbarashada asaaskeedii horta markii ugu horeysay een, waalidka soo gacan qabanaya Ee, markay waalidka ku gaarsiiyaan heer aad isku filan tahay ba aduu dooranaysa waxaad danaysay tan aan maanta ku jiro iyo tii hore isku mid maaha tan aan maanta ku jiro waa mid aan anigu aniga go-an ina barto waalidku waa waa sunkii jeedalka lala dhacaya ma ahane ama faraskii ordaya baan ahay marka oradkan aad iyo aniga ku xidhaya inta enerjigayga gashaan magacaygu waa maxamed cabdi xasan maxamed soomaaliya la yidhaahdaa Een, waxaan ka mid muqdisho soomaaliya Een, waxbarashadeeda hoose iyo dhexe iyo saraba muqdisho soomaaliya kusoo qaatay jaamacadda camuudna waxaan imid ama iyo booramaba bishii sagaalad baan kusoo biiray
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada wax ka barata boorama ee meelaha kala duwan ka yimi falastiinay haatanna maxaad inoo haysaa dhinacii heesaha bal noo soo qaba maanaad igu soo reegay aan kugu soo celiya ismaaciil toddobaan laakiin adiga ku deyn doonaa waxaan inoo soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka cabdirasaaq anshax heesta waxaa la yidhaha dad yahu dhegaha dhegaha ii fura
dookhiyo jacaylkii daashaday naftayde qalbigiyo dareenkiyo wadnahayga dhowdegay dookhiyo jacaylkii daashaday naftayde qalbigiyo dareenkiyo wadnahayga dhowdegay kama helin dabiibiyo waxu reer u daawaa ama aan ku diirsado ku dageeyo weligii kama helin dabiibiyo waxu reer u daawaa ama aan ku diirsado ku dageeyo weligii dakharadani gaadhiyo diifta danananigu qabo aan idin daliisho dahaba ka qaade deganaanu dhuuxo dadyo dhagahay fura deganaanu dhuuxo dadyo dhagahay fura dakharadani gaadhiyo diiftanaan anigu qabo aan idin daliisho dahaba ka qaade deganaanu dhuuxo dadyo dhagahay fura deganaanu dhuuxo dadyo dhagahay fura darmaataan jeclaay saxarihii dunyaha midabaa la soo maray degmadaan u soconiyo darmaantaan jeclaay saxarihii dunyaha midabaa la soo maray degmadaan u soconiyo markii aan dalkii nimi intay dumisay wacadkii la dawaafto qayrkay igu dhaaftay daleel maran markii aan dalkii nimi intay dumisay wacadkii la dawaafto qayrkay igu dhaaftay daleel maran dakharadani gaadhiyo diiftanaan anigu qabo aan idin daliisho dahaba ka qaade deganaanu dhuuxo dadyo dhagahay fura deganaanu dhuuxo dadyo dhagahay fura dakharadani gaadhiyo diiftanaan anigu qabo aan idin daliisho dahaba ka qaade deganaanu dhuuxo dadyo dhagahay fura dadyahow dadyahow dhigaha ii fura codkaas fanaanka cabdirasaaq anshaxna haddaynu intaas kaga nimaadno dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa haddii barnaamijyada kusegaan aad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga e v o somaali com wixii farriina ee barnaamijka dhallinyarada maanta aad kaga qayb qaadanaysaanna ha moogaanina soomaali at v o a news dot com inaad noogu soo dirtaan haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari
aan ku horrayna ee kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leaga ayaa xalay la ciyaaray kooxda leicester ayaa xaqiijisay guusheedii lixaad oo ay gaarayso tan iyo markii xilka kooxda loo dhiibay macalin craig shakespeare kadib markii ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday sunderland macalin shakespeare ayaa si kumeel gaar ah kooxda loogu dhiibay laba bilood ka hor markii booskaasi laga ceydhay macalinkii hore kalowri reneri kooxda lagu naanayso dawacooyinka kulankoodii shalay waxay ku bilowdeen hab gaabis ah ilaa uu tababaraha beddel ku keeno ciyaaryahanada kale ah mag ol brighton iyo islaam salimani kuwaas oo isbeddel weyn ka sameeyey labada gool oo ay ku badiyeen waxaa baasay ciyaaryahan ol brighton waxaana kala dheliyey salimani iyo jemi vardi guushaasi ayaa uga dhigan lester in ay soo cidhiirsatay kaalinta tobnaad ciyaaraha kalena zalatan ibrahimovic ayaa ka badbaadiyey guuldarro kooxdiisa manchester united kadib markii uu rigooro u dhaliyay daqiiqadii ugu dambeysay ciyaar ay la dheeleen xalay kooxda everton everton ayaa goolka la hormartay waxaana si xarago leh ugu dhaliyey ciyaaryahan vill jagaylka barbarahan ayaana noqonaya kii sagaalaad oo ay manchester united ku galayso gurigeeda xilli ciyaareedkan balse manchester dhanka kale waxay u ahayd kulankeedii labaatanaad oo aanan laga badin horyaalka xilli ciyaareedkan ciyaaraha kalena watford waxa ay laba gool iyo eber ku garaacda westbrom mid ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey weeraryahan niyan oo ama ahaan uga soo tegay kooxda a c milan balnina waxay gool iyo eber ku qabatay stoke galabtana kulmo kale oo xiise leh ayaa jiri doona arsenaal waxa ay gurigeeda ku soo dhoweyn doontaa westham hal city ayaa la ballansan middlesbra crystal balace iyo southampton ayaa fooda isdari doona swansea waxa ay la ciyaari doontaa tottenham chelsea ayaa martigelin doonta manchester city liverpool waxa ay gurigeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda bournemouth horyaalka ingiriiska waxaa sagaal iyo lixdan dhibcood ku horkacaysay chelsea waxaa ku soo xigtay tottenham oo leh laba iyo lixdan dhibcood dhinaca spain dhowr kulan ayaa la ciyaaray xalay iyo shalay galab atletica bilbao waxa ay laba gool iyo eber ku qabatay isbanyool labada goolba waxaa u dhaliyey ciyaaryahan aduris atletic madrid ayaa hal iyo eber dirtay real sociedad waxaana goolka guusha u dhaliyey ciyaaryahan philip lewis daqiiqadii siddeed iyo labaatanaad real betes ayaa ku khasaartay viyareal gool iyo eber waxaana goolka guusha viyareal u keenay ciyaaryahan lobes caawana kulamo xiise leh oo ka tirsan horyaalka laliigaha sbain ayaa dhici doona barcelona ayaa waxa ay martigelin doontaa sevilla osasuna waxay booqan doontaa alaves dubartiifa iyo qaranaada ayaa ballansan maalaga ayaa aadi doonta kooxda sporting gihon leganisna waxa ay martigelin doontaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee real madrid horyaalka sbain ee laliga waxaa siddeed iyo lixdan dhibcood ku horkacaysa real madrid waxaa ku soo xigta barcelona oo leh lix iyo lixdan dhibcood atletic madrid ayaa ku jirta kaalinta saddexaad oo leh koob iyo lixdan dhibcood safiya waxay degan tahay booska afraad waxaana ay leedahay siddeed iyo konton dhibcood halka viyareal oo ku jirta kaalinta shanaad ay leedahay koob iyo konton dhibcood ugu dambeyntiina dhinaca talyaaniga waxaa xalay dhacay ciyaar xiise lahayd oo ka tirsanayd semifinalka tartanka kooba itaaliya waxay dhex martay kooxaha roma iyo laziyo oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada roma lugtii hore waxaa laba gool iyo eber ku soo badisay kooxda laziyo laakiin xalay waxaa saddex gool iyo laba ay guusha ku raacday kooxda roma balse guushaasi roma waxba uma aysan tirin maxaa yeelay celceliska goolasha waxaa labada is arag afar gool iyo saddex ku soo baxday kooxda laziyo roma waxaa goolasha laba ka mid ah u dhaliyey ciyaaryahan maxamed saalax oo u dhashay dalka masar halka goolka saddexaadna uu saxiixay ciyaaryahan al-shacraawi oo asal ahaan ka soo jeeda dalka masar hase yeeshee ku dhashay dalka talyaaniga labada gool ee laziyo waxaa u keenay ciyaaryahanada milinkovich savi iyo ciyaaryahan imobile laziyo waxay hadda taagan tahay fainalka waxaana ay sugaysaa midkood kooxaha yuventus iyo napoli oo caawa ku ballansan magaalada nabolis fainalka ayaa waxa uu ka dhici doonaa bisha soo aadan garoonka stadio olimbico ee magaalada roma dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
nuur xasan nuur iyo ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna aan ka codsado ismaaciil oo dhinacayga fadhiyay inuu noo dulmaro mahadsanid falastiin ugu yaraan toddoba qof ayaa ku geeriyooday sideed kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo saxafiyiin kala duwani goobjoogayaasha ayaa sheegay in baabuurka oo waxyaabo qarxa laga soo buuxiyey la dhigay bannaanka baar dhowaan la furay oo shaaha laga cabo kana soo horjeeda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo aan sidaas uga fogeyn wasaaradda amniga gudaha suxufi goor sii horreysay oo maanta ah booqday baarka ayaa sheegay in ay dad ka buuxeen goobtan xilliga qaraxu dhacay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in aanay waxba ka iska bedelin heshiis ay hore ula gashay dowladda kenya oo ku saabsan in diyaaradaha ka dhoofa garoonka muqdisho ay toos uga degaan nairobi oo aanay sii marin magaalada wajeer arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay laba diyaaradood oo u socday nairobi ay sii mareen wajeer intii ay toos u aadi lahaayeen nairobi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in baadhis ay dowladdu samaysay lagu ogaaday in sababta labada diyaaradood loo marsiiyey wajeer ay ahayd cillad farsamo oo la xidhiidha saadaasha hawada iyo weliba ruqsadda duulimaadka balse haba yaraatee aysan wax luga ku lahayn heshiisyadii soomaaliya iyo kenya dhex maray ee ku aadanaa in diyaaraduhu ay si toos u aadaan nairobi aada umahadsan tahay ismaaciil markana dhinacii heesaha aba lagu ballansaraa markii hore waadigii yidhi heesta labaad cabaar baad meela gacanta gelgelinaysa waa tala leeyahay waxaan guulla kuu qorin orod laguma gaaro haye haye bal aan aragna waa codka macaan ee suldaan seraar
gaaridii haweenkeyga iyagana oo idil inta gabar ku nool dumaad gebigood hablaa kacay gayaankeed ka doortaay aan ka doortaa godiya abees bay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiyo ciyaartiyo gogol kula caawaysa gacaltooyadii tahay garale madooba godiya abees bay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiyo ciyaartiyo gogol kula caawaysa gacaltooyadii tahay garale madooba wagaraad haweena gelin mau ku hawshan weligeedu muu korin xasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weligeel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe haw culaaningawa wagaraad haweena gelin ma uu ku hawshan weligeedu muu korin hasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weligeel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe haw culaaningawa gaaridii naftayday magam oo habeenkii gocashana maadaye hadduu calafalka galahay anu goyn xidhiirhkii goyn xidhiirhkii gaaridii naftayday magam oo habeenkii gocashana maadaye hadduu calafalka galahay anu goyn xidhiirhkii goyn xidhiirhkii kugu hadin maaye ducan kugu galbine genyada jeclaayey marbugasiliica gagi maran istaaga tala u gorfayn karin gudmo loo afaystaa
codkaasi suldaan seeraar wuxuu gebagabo u yahay idaacadda iyadii duhurnimo falastiin axmed iimaan iyo anuu ismaaciil xuseen farjare ayaa si talantaaliya idinku soo gudbinayay tan iyo intayna afarta galabta kulmayna waxaad kaga tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiiise leh marbuka siliica gagi maran istaaga tala u gorfayn karin gudmo loo afaystaa weligeedu muu korin xasaawo lama gelin sida gobiyo caadkeed weligeel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin orod laguma gaadhin